إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gedo iyadoo sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay ay weerar ku qaadeen askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada luuq alkataab al akhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad fariin ka timid mid ka mid a maxaabiistii ciidamada kenya looga qabtay dagaalkii ka dhacay ceelcadde dad badan oo u dhashay waddanka kenya ayaa lala yahay sababo la xidhiidha afduubka kusii baahaya gudaha waddankaas sarkaal ka mid a saraakiisha u shaqeeya dowladda etoobiya ayaa u goodiyey dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed ganacsade soomaaliyeed oo in ka badan toban sana ku xirnaa dalka jarmalka ayaa u mahad celiyey dadkii ka shaqeeyey sii deyntiisa senatar ka tirsan aqalka sare baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in booqashadii xasan sheekh uu ku tegey adisababa ay ahayd mid hanjabin lagu samaynayo ummadda soomaaliyeed maxkamad ku taalla boqortooyada kuweyt ayaa toddoba sano oo xariga ku xukuntay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dalkaas
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero askarta dowladda xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gado dagaal in muddo ah socday ayaa halkaa ku qabsaday ciidamada etoobiyaanka ah ee duulaanka ku jooga degmada garbaharey sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan degmada luuq ee isla gobolka gedo dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilada qaraxyo ah waxay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda kuwaas oo ka baxay deegaanka shalambood ee gobolka shabeellada hoose kuna sii jeeday deegaanka lambar lixdan ciidamadan ayaa qaraxyada waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa ku nafwaaya qaraxyada halka sidoo kalena ay lix kale oo ka tirsan isla ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaraxyada ku burburiyeen laba gaari oo ah kuwa loo yaqaano tawga maalmihii lasoo dhaafay si joogto ah ayay ciidamada shisheeye ula kulmayeen qaraxyo kala duwan oo u geystay dhimasho iyo dhaawac ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka laamo ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya qaraxan ayaa ciidamada kenya lagula beegsaday inta u dhexaysa buurta koomaaleh iyo sidoo kale deegaanka sariiraha wuxuuna qarax u haleelay gaari kooyal ah kaas oo gebi ahaanba meesha ku gubtay waxaana halkaa ku leeday ciidamadii kenyaatiga hee saaraa gaariga kooyalka ah ee qaraxa lagu basbeeliyey diyaarad helikobtar ah ayaa ka soo degtay goobta qaraxa lagula eegtay ciidamada kenyaatiga taas oo halkaa ka daabushay ciidamada kenya ee halkaa ku naf waayey alkataab al akhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad fariin ka timid mid ka mid a maxaabiistii ciidamada kenya looga qabtay dagaalkii ka dhacay ceelcadde warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
Mimi kwa majina naitwa Abdullahi Isa Ibrahim kutoka Kenya. Nimesaliwa katika kaunti ya Wajir.
muwaasasada warbaahineed ee alkataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalada lagu soo gudbinayo fariimo ay jeedinayaan maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda kenya kuwaasoo lagu qabtay dagaalkii weynaa ee ka dhacay degmada eelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gadow maalin jimcaha shan iyo tobanka janawari laba kun lix iyo tobankii kadib markii dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan militariga al-shabaab ay soo afjareen xiro ballaaran oo iskororan ah oo ay ciidamada kenya ku lahaayeen degmada eelcadde ee gobolka gadow xalqadan ayaa waxaa ka soo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda kenya oo lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim kaasoo fariintan dhinacyada kala duwan taabanaysa kasoo dhex diray xiradii lagu laayay saaxiibadiisa waxaana gadaashiisa ka muuqda oo kamirada alkataib soo qabanaysa gaari beeba ah oo ka mid ah raadiga gaadiidka ay mujaahidiinta ku gubeen dagaalkii eelcadde askarigana ayaa waxa uu quus ka muujiyey in wixii ka dambeeyey weerarkii eelcadde ay sugayeen in mar weliba ay dowladdii ay u dhaarteen soo furato waxa uuna nasiib daro ku tilmaamay in siddeed sano aysan eheladooda dib ula midoobeen intii ay ku dhaceen gacanta al-shabaabna ay daryeel helayeen kadib weerarkaas waxaan filaynay in dowladda kiiniya iyo shacabka kiiniya ay wax ka qaban doonaan xaaladdeenna si aan ugu laabanno guryahayaga oo aan ula midowno qoysaskeenna nasiib darro taasi ma dhicin waana siddeed sano oo aanan arkin kuwii aan jeclaa iyo dalkii aan ku koray layaabka waxaa ugu weyn in kuwanna qafaashay ee al-shabaab ay yihiin kuwa daryeelaya nolosheenna badbaadinaya oo ka shaqaynaya caafimaadkeenna waxa uu ku cataabay koobay lixdan sano jirkan ka tirsan ciidamada kenya inay la nool yihiin walwal iyo walbahaar joogto ah isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ayaa sheegay in soomaaliya ay u yimaadeen difaacida dowladda kenya hase ahaatee ilaa iyo haatan dowladdii iyo shacabkii kenya ee hadaanta ugu tuuray naftiisa kama aanan helin wax caawinaad ah sida uu hadalka u dhigay askarigan ka tirsan ciidamada kenya ee lagu qabtay dagaalkii weynaa ee lacadde intii lagu guda jiray muddadan dheer waayo aragnimo xanuun badan iyo walbahaar joogto ah ayaa sababay in timahayaga ay ciroobaan waxaana ka fakiraynay xaaladda adag ee aannu ku jirno waxaan soomaaliya u nimid si aan u difaacno dowladda kenya iyo dadkeeda hase yeeshee ilaa maanta wax caawimaad ah kama helin dowladda kenya ama shacabkeeda xitaa mudaaharaad oo cadaadis lagu saaraya dowladda si ay xaaladdan wax uga qabato lama samaynin taasi waxay keentay in arinkayaga la yska iloobo feelkeenna lagu tuuro qashinka ujumbe ilikuwa serikali ya kenya haswa mheshimiwa rais william kipchirchir
cabdulaahi ciise ibraahim ayaa fariin u diray madaxweynaha haatan hoggaanka u haya dowladda kenya ee william ruto isagoona cod dheer ku sheegay in xaaladooda ka shaqeeyo si loo sii daayo oo ay dib ugu laabtaan isaga iyo maxaabiista kale ee garbihiisa dalka kenya ayna ka baxaan gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna si fiican ayaan u xasuustaa in madaxweynihii kaa horreeyey uhuru kenyaata uu dhammaystay labadiisii xilli isagoo naga dhaga adeegay oo naga jeestay maanta adigu waxaa tahay madaxweynaha waxaan kaa codsanaynaa in aadan ku dayan isaga ka shaqay xaaladdeenna sida awooddaada ku jirta madaxweynenimo xalqadan ay habeenkii xalay baahisay mu'asasada warbaahineedda alkataib ayaa kusoo beegmaysaa xilli habeenkii ka dambeeyey alkataib baahisay fariintan la mid ah oo jeedinayay sarkaal ka tirsan ciidamada kenya oo lagu magacaabo geerishon wanyoya wasike kaasoo isagana ka mid ahaa ciidamadii lagu soo qabtay macrakadii weyneed ee ka dhacday degmada eelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gedow taasoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku xasuuqeen ugu yaraan laba boqol oo ka tirsan ciidamada kenya hub saanado militari maxaabiis iyo gaadiid gaashaamanna ay kusoo furteen xarakada al-shabaab dad badan oo u dhashay waddanka kenya ayaa lala-yahay sabab la xiriira afduubka kusii badanaya gudaha waddankaas farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey afduubyada ka socda dalkaasi marba marka ka dambaysa ay sii kordhayeen ayaa dhanka kale guddi ka shaqeeya waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha oo ka howlgala gudaha kenya ay sheegeen in tan iyo bishii lixaad ee sannadkii hore ay diiwaangeliyeen siddeetan iyo shan dhacdo oo afduub ah iyagoo intaa ku daray in tan iyo xilligaasi la la'yahay shan iyo labaatan ruux oo kenyaan ah si kastaba ha noqotee dhalinyaro badan oo ay ku jiraan soomaali ayaa lagu la'yahay gudaha mandiqadaas iyadoo arrintani ay welwel badani ku abuurtay bulshada iyo waalidiinta ku nool halkaasi hay-adda lagu magacaabo amnest ee u dooda xuquuqul insaanka iyo laamaha ammaanka ee ka howlgala gudaha kenya islamarkaana isku sheega inay ilaaliyaan xuquuqda iyo amniga bulshada ayaa ku guuldaraystay wax ka qabashada afduubka kusii xoogaysanaya dalkaasi afduubyada sida joogtada uga dhaca halkaas ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyaan ciidamada booliska kenya haddaba afduubyadan ayaa soo bilowday kadib markii mudaaharaadyo ay hogaaminayeen dhallinyarada dalkaas ka dhaceen horaantii sannadkii tagay ee labada kun iyo afar iyo labaatankii sarkaal ka mid a saraakiisha ethoobiya u shaqeeya ayaa u goodiyey ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar dalal kafayl oo ka mid ah saraakiisha liyu booliska ee dowladda xabashada etoobiya u shaqeeya ayaa u goodiyey dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya sarkaalkan ayaa ku tilmaamay reer afdheer inay yihiin dad kasoo horjeeda dowladda etoobiya iyo maamulka maqaarsaarka ee ugu magacaabo dhulka soomaali galbeed waxa uuna ku aflagaadiyey dhaqanka wanaagsan ay leeyihin dadkan oo ay ka mid tahay muujinta shaacaadta islaamka iyo naceebka ay u qabaan xabashada waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay ku dalban doonaan etoobiya ayna diyaaradahooda deegaanadooda duqayn doonto waa kan isagoo ka warmaya arrimahaas marka calaamadahaas muuqda yaa waxay sababeen iyo kuwo kale oo magaranaysaa muuqdaba oo deegaanka magaranaysaa xadkiisa magaranaysaa ka muuqda yaa waxay keeneen inaan socdaalkan magaranaysaa aanu soo galno oo aanu idinku sheegno in dagaalku magaranaysaay uu sidan ka adkaanaya hogaanku wuxuu magaranaysaa sheegaanu ku noqon maahay laakiin waxaad ogaataan dagaalka in magaranaysaa ciidanka booliska ee akayada wata iyo nimankani ayna is eryanaynin oo dowladda etoobiya la yidhaahdo xoog badan aan dabada aan ku hayno oo dharoon la soo kicin oo miig la soo kicin oo helikobter la soo kicin oo madaafiic la ridi oo dagaalku uu sidan inuu ka adkaanayo wadaadada cumaamadaha xunxun oo sidaa u ogaada oo ma garanaysaay ku xisaabtama nabadgelyadan aad haysataan inaan la haysanaynin laqixi xisaab khaldan baad ma garanaysaa isku dhufsateen xisaabta khaldan isku dhufsateen inaad dib uga noqotaan yaa ma garanaysaa yaa loo baahan yahay intuu ma garanaysaa ruux naga noolyahayna nimankaas ruwaalka gaagaaban eh waddankan intay yimaadaan inay ruga ka samaystaan marnaba ma suurtogeliso
si kastaba ahaatee maamulka maqaarsaarka ee xabashada ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda ayaa dhibaato baan ku haya bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed isagoona dhowaan dagaalo laayaanha oo khasaaro badan dhaliyay ka geystay deegaanka dacweli ee dhulka soomaali galbeed ganacsiyada soomaaliyeed oo in ka badan toban sana ku xirnaa dalka jarmalka ayaa u mahad celiyey dadkii ka shaqeeyey sii deyntiisa cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya maxamed cabdi afweyne oo ah ganacsade soomaaliyeed oo in ka badan toban sano ku xirnaa xabsi ku yaala dalka biljamka ayaa dib u helay xorriyaddiisa isagoona kusoo noqday magaalada caasimadda ah ee muqdisho ninkan ayaa waxaa si shirqool ah loogu gacangeliyey reer galbeedka kadib markii lagu eedeeyey inuu ka mid yahay kooxaha burcadbadeeda maxamed ayaa u mahad celiyey allah subxaanahu wa tacaala oo ka soo daayey xabsi uu ku xirnaa kow iyo toban sano iyo shan bilood oo xiriir ah alxamdulilaah mahad idilkeed waxaa leh allihii iga soo bixiyey qolkii qasnadaaha aan ku jiray labaiyo toban sano oo bila dhiman iguna soo nabad celiyey dalkaygii iyo dadkaygii wuuna soo nabadgeliyey hawadii u dhaxaysay beljum iyo soomaaliya nabadgelyo ugu soo mariyey wixii ugu dhacay waa qadarallah wamaa shaa facal cidna uma haysto ilaahay baan ugu samray wax kastoo ugu dhacay waa in allah macaal saabiriin wixii kugu dhacay lagu samro waxaan kaloo u mahad celinayaa mahad alla ka soko dadkii u taagnaa koob iyo toban sano iyo shan bilood weeye dadkii u taagnaa si dadban iyo si toosa inay arrintaas wax ka qabtaan
dad badan oo soomaali ah ayaa si dulmi ah ugu xiran xabsiyo ku yaala caalamka kuwaasoo qaarkood loo heysto eedo aan waxba ka jirin oo la xiriira burcadbadeednimo ama waxaa loogu yeero argagixisinimo senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in booqashadii xasan sheikh uu ku tegay adisababa ay ahayd mid hanka looga jebinayo ummadda soomaaliyeed cabdiqaalig macalin cabdiweli ayaa ka warramaya cabdi ismaaciil samatar oo ah senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in booqashadii xasan sheikh uu ku tegay adis ababa iyo laabfurnaantii uu ku aqbalay abiy axmed ay ahayd hanjabin ku socotay ummadda soomaaliyeed wuxuu tilmaamay in etoobiya ay horaanba u haysatay dhulka soomaaliyeed haddana ay doonayso inay ku darsato badda haddaba waa kan isaga oo arrintaasi ka warramaya horta arrintan etoobiya ee soomaaliya oo dhan waran ku noqotay waxaa soo bilaabay taariikhdii dhaweyto ninkii madaxweynaha ka ahaa hargeysa ee muuse la odhanaya muuse markuu etoobiya tegey uu soo samaysanayey heshiiskan etoobiya la samaysanayay baadiyaha addisababa ayaa la geeyey ciir ayaa madaxa lagaga shubay xasanna markuu addisababa tegey maalintii dhoweyto ciidankii loo samaystay baddeenna inay qaataane neyfigooga qaybtii damaashaadka ugu qaybsanayd ayaa ku jees jeestay xasan isna qosol iyo laabfurasho ayuu keenay labadaasi waxay yihiin waxa weeyaan hanjabin soomaaliyeed waayo hanjabin soomaaliyeed waayo marka etoobiya maxay doonaysaa dhulkeennay doonaysaa qaar wayba haysataa inta ka hadhana inay ku darsato badda ayay rabtaa hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo xasan sheekh dhowaan ka soo laabtay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya isagoona xasan sheekh dardargelinayay heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda lagu siiyey itoobiya si kastay ahaataba dowladda itoobiya ayaa dadaal iyo juhdi ku bixinaysa sidii ay u heli lahayd qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadoona ay arrintaasi ka soo horjeesteen bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maxkamad ku taalla boqortooyada kuweyt ayaa toban sano oo xarig ah ku xukuntay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dalkaas wargeeska alqabas ayaa sheegay in maxkamad ku taalla boqortooyada kuweyt ee toddoba sano oo xariga ku xukuntay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga ee boqortooyada kuweyt ninka lagu magacaabo bilaal alkhaalid sababo ku aadan kiisla xiriira lunsashada hanti dadweyne maxkamadda kuweyt ayaa ku xukuntay wasiirkii hore inuu bixiyo lacag dhan toban milyan oo dollar waxaana sidoo kale lagu xukumay toddoba sano oo xariga alkhaalid ayaa ka soo hormuuqday baaritaanka guddiga joogtada ah ee dembibaarista ah ee maxkamadda dalkaas wasiirkan ka soo shaqeeyey boqortooyada kuweyt ayaa iska diiday dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey isagoona ku gacan seeray xukunka ay maxkamaddu ku xukuntay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga wanaga inta